بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر بقول كونتون يتضوى وحنا كشرحينا بابك كونتون يأفر sheikhu wuxuu u baabeeyey baabkan baabu laa yuraddu man sa'ala billaah baabu laa yuraddu ama waxaa odhan kartaa baabun ay haadaa baabun wuxuu baab u yahay kani laa yuraddu lama celiyo man sa'ala billaah qofkii ilaahay wax kugu weydiistay daraaddii lama celiyo oo macnaha laguma radiyo wixii uu rabay looma diido culummadu waxay yidhaahdeen haddii uu qofku allaah daraaddii wax kugu weydiisto oo ku yidhaahdo as'aluka billaah ama anshuduka billaah labadaaba way ku timaadaa sida xadiidka aynu soo marnay oo nimankii al aqrac wal abras wal acmaa malagii markuu u yimid al aqrac ninkii al abraskaa wuxuu ku yidhi as'aluka biladii acdaaka lownan xasan wa jildan xasana waxaw walmaal baciiran ataballuqu bihi safari idan marka as'aluka biladii buu yiri marka inaad tirahda as'aluka billaah iyo inaad tirahda as'aluka allah iyo inaad tiraahid kulli waa isku mid wey marka taa waa la way u dhacdaa waxaa kaloo u dhacdaa in dhaar laga dhigo anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaarshaya waxaas iyo waxaa ii samee labadaba soomaaliduna waa isticmaalaan labadaba way isticmaalaan soomaalidu idan haddaba qofka la weydiisto oo sidaa loogu weydiista wax waxaa habboon oo wanaagsan tacdiiman lillaah ilaahay weynayn uu weynaynayo inuu waxaas u sameeyo qofka ilaa bay yidhaahdeen culummadu inay waxaasi tahay wax dembiya oo maaragtay aan xaaraama oo markaa waxaweyaan wanaagsanayn in la sameeyo oo ilaahay xarimo diinta islaamka aan ku bannaanayn hadday taa laga yeeli mayo toban jeer hadduu maanta oo dhan ilaahay darti ku hayo loo samayn mayo wax aan ilaahay raalli ka ahayn waayo laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waay wax ilaahay lagu caasiyayo qofna laga yeeli mayo ama inay noqoto waxaasi wax uuna qofku awoodi karin oo awooddeedi lahayn waxbaa lagu weydiistay maanta maba haysid maxaad samayn ka dhaadee ma hayo wey laakiin labadaa waxaa laga eegayaa qofka la weydiistay waxaan hadduu awoodi karo waa inuu sameeyaa tacdiiman lilaah isagoo ilaahay weyneynaya ee aan eegaynin qofkaan wax weydiistay amaa qofkan isagu dadka ku weydiisanaya wax wanaagsan maaha waayo wax yaroo aan qiimo lahayn oo shilimaana baad arkaysaa isagoo qofkii ku weydiisanaya ilaahay dartii ama wejiga ilaahay ku weydiisanaya wax wanaagsanna taa maaha inuu qofku iska ilaaliyo ilaahay weydiista baa wanaagsan oo ilaahay baryo allaha qaadirkaa munaasabada uu baabkan u keenayo shiikhu waxa weeye ilaahay dartii markii wax lagu weydiisto aad u bixisid waxaa ku jirta tacdiiman lilaah weyneyn ilaahay la weyneynaya ku jirta ilaahay oo la weyneeyana waa min atawxiid halka ayay munaasabada baabka ayaa loo keenay marka kitaabu tawxiid xadiidka uu keenay baynu marka akhriyaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala can ibni cumara radia allahu canhuma ay cabdillaahi ibni cumar ibni khadaab radia allahu canhuma qaala waxa yidhi ana rasuula allahi sala allahu calay wasalam qaala man sa'ala billaahi fa acduuhu ay man sa'alakum billaahi bay u dhacaysaa man saala ay man sa'alakum ayay u dhacaysaa saxaabadii u nabigu la hadlayaa mu'miniintoo dhan ilaa yowmi alqiyaama dadka muslimiinta a khitaabka ku socdaa man sa'ala billaahi ay man sa'alakum billaahi qofkii ilaahay wax idinku weydiista daraaddii fa acduuhu siiya waa labadaa shardi inaan inay waxaasi xaaraam noqon ama wixii aadan awoodi karin laakiin hadday awooddaada tahay ana waxaasina xaaraam ahayn sii adiga oo ilaahay daraaddi u waxayna u samaynaya tacdiiman lilaah oo ilaahay darti lagu weydiistay ha waatuu ninkii acmaaga ahaa oo xadiidkii aynu soo marnay saddexdii nin waxa uu yidhi markii uu weydiistay neef wuxuu yidhi fakhud maa shi'ta wa dac maa shi'ta wallaahi laa ajhaduka kugu dhibi mayo alyowma maanta shay an akhadtahu lilaah shay aad ilaahay darti u qaadatay kugu dhibi maye waxaad doonti qaado marka waa wax weyn weeye qofka haddii ilaahay darti wax lagu weydiisto waa inuu aad iyo aad isaga xil saaraa oo sameeyo weeye hadduu awoodi karo hadduuna awoodina laa yukalifu laa nafsa ilaa wasaxa kabacdi jumlada labaad waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam waman istacaada waman istacaada billaahi fa aciiduuh marka nusakha qaarkood kitaabu tawxiidka nusakha qaarkood xadiidka qaarna waxay ka bilaabayaan man istacaada billaah qaarna waxay ka bilaabayaan man sa'ala billaah laakiin waa isku xadiidkii labada jumlo unbay soo kala lasoo kala horeysa nusqooyinka qaarkood wax dhibaataa male man istacaadana waa saas oo kale ay man istacaadakum billaah weeye oo mar walba waxaa go-an kaafulkhidaabkii man istacaadakum wuu u dhacayaa man istacaada billaah qofka ilaahay magan gala oo ilaahay daraaddi idii magangala macnaheed waxa weeye qof baa ku yiri imagangeli ilaahay darti ii magangeli oo dhibaato haysa ama cadow cayrsanaya ama dhibaato haysa ayuu ku leeyahay waxaan maanta iga nabadgeli oo waxa weeye magan magangeli ilaahay daraaddi fa aciiduuhu magangeliya ha taana waxay yidhaahdeen culummadu waa inay noqotaa waxaa laga magangelinayo oo uu nabadgelyada ka raadinayo oo uu rabo in laga laga joojiyo waa inay noqotaa wax markaas isaga dee xadgudub ku ah amaa wixii xaq isaga lagu leeyahay dee lagama magangelinayo ma maga ma nabadgelin kadhid qof xaq lagu leeyahay matalan waxaynu soo marnay oo baababkii hore ku soo marnay man aawaa muxdithan waxa weeye lacana allahu man aawaa muxdithan waa muxdithan qof ahlu bidaca oo bidco keensaday inaad dhabarka gelisid oo adigu aa magan gelisid ama sidai culammadu ku fasireen qof waxa weye dulmi soo galay oo dhiig soo galay inaa adigu dhabarka geshitay oo tiraahd anuu magan ii yahay lagaa yeeli mayo marka waxaa la rabaa waxaan uu dalbanayaa inaynan khilaafin shareecada islaamka marka xaq uu laleey xaq lagu leeyahay matalan qof buu soo dilay ama xooluu soo dhacay dowladdii iyo ciidankiibaa cayrsanaya inaad tiraahid anaa dhabarka gashanaya oo uu magan galay oo difaacaya maaha taasi khalad waa sida soomaalidu in badan sameeyaan qabiil baa waxay samaynayaan nin daalima ayaa dad wax ka dilaya hadhow qabiilkii dhabarka gashanaya leeyahay annagaa difaacayna taas waa dulmi oo dulmi lagu difaacaye taas sax maaha ee waxaa la rabaa qofkan matalan dhib baa haysata waa la dulminayaa adigiiba markaas magan kuu noqday dadkaa dulminaya ka celi oo waxa weeye ka jooga dheh haddaad awoodi haysid oo markaas aad awoodi kartid wey jumlada saddexaad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman dacaakum fa ajiibuuh waman dacaakum ruuxii waxa weeye culammada waxay yidhahdeen mantaan afarta jumladoodba ku jirta man saala man istacaada man dacaakum man sanac mantaa marna shardiyaa laga dhigaa marna waxaa laga dhigaa ay alladii oo kale cumuum oo waxaa la yidhahdaa man sa'ala ay alladii sa'alakum kii ida weydiista ama man laga dhigo shardiya la yidhaahdo ruux walba oo ida weydiista saas wey macno marka jumladan saddexaad waman dacaa waxa weye man dacaakum fa ajiibuuh dacwadana waxa weeye culummadu waxay idhaahdeen macnaha waa qofka haddii uu kugu yeero dacwa dacwada waxaa la yidhahdaa waa cursiga waa welimada waa arooska waa martiqaadka waa dacwa la yidhahdaa macnaha qofkii martiqaad buu kuu fidiyey maanta gurigeyga imow oo waxilo cun buu ku yidhi oo alabari baan leeyahay waxaan leeyahay aroos waxaan leeyahay walqal waxaasoo dhan weeye marka weliimalia culammada marka waxay leeyihiin laba qowl baa ku jiro qaar waxay yidhaahdeen middaan la leeyahay ha la ajiibo oo axaadiid kalena ku soo arooreen oo qofka inuu ajiibo la amray waxay leeyihiin waa weliimada waa cursiga iyo weliimada arooska iyo weeye qaarna waxay leeyihin maya waa caam oo waxa weeye ama walqal ha noqoto ama albare ha noqoto ama aroos ha noqoto waa dacwo oo dhan iyadana waxaa loo shardiyaa oo culummada ay yidhaahdeen waxaa loo shardinayaa iyadana ee, shardiga ah meeshaa lagaaga yeeray waa inaan munkar lagu haynin haddii meeshaa munkar lagu hayo ma ajiibaysid waayo sababtu waxa weeye waxaad soo gelaysaa markaa xadiidkii man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu bil- biyadi fain lam yastadix fa bilisaani fain lam yastadix fa biqalbi wadalika adcafu liimaan ma waad gacantaada munkarkaa ku joojin kartaa haddaa ku joojin kartid imaw munkarkii jooji meeshii wanaag ha ku socoto ma awoodi kari weyday carabka ka hadal war joojiya waxaan waa khalade ma awoodi kari weyday ka tag markaa qalbiga kana ha saxaabadii xilligii saxaabada way dhacday waxa weeye bacdu saxaaba in aroos loogu yeeray oo markaa dumarkii ay meeshii xoogaa qurqurxin iyo wax ziyaadaha iyo waxay inkireen bay ku arkeen waa ka dhaqaaqeen oo waxa weeye waa diideen sida eh, abu ayub alansaari iyo marka meeshaa haddii munkar ay taallo waad ogtahay maanta meeshaa marka la isugu tago inuu munkar lagu samaynayo xaaraam weyna ajiibtid wa ilaa haddii ay tahay martiqaad caadiya oo aan munkar jirin oo maalan ama hadda caqiiqadoo kale walqalka iyo eh, alabaryada iyo dadku badana kuma sameeyaan munkar laakiin arooska weeye iyo xafladaha waxa dhibaatada badan ay ka dhacdaa marka taasoo kalena taas weeye waa xaqu lmuslim cala lmuslim sita xadiidkii kale oo nebigu yiri oo kale waa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin hadduu qofku ku marti qaado waa la ajiibaa laakiin waa inaan meesha munkar oolin hadduu munkar yaallo isagaa isqarribay markaa jumlada afraad nebigu waxa uu yidhi waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu waman ruuxii sanaca ilaykum sanaca idii sameeya ilaykum idinka waxa weeye macruufan wanaag fakaafi'uuhu u abaalguda waxa weeye macruuf waa wax kasta oo wanaaga waxa weeye ee, maaha maal lagu siiye keliya soomaalidu waxay u yaqaaneen abaalgudka inuu qofku maalku siiyo keliya ha maya wax walba weye cilmi buu ku baray wanaag buu kuu sameeyey waa kuu gargaaray wax kasta oo macruuf ah fakaafi'uuhu u abaalguda mukaafacadoo abaalgudka weeye see loogu abaalgudayaa nebigaa inoo sheegay macnaha u abaalgudo waxaan uu ku siiyey dee wax u dhigma ama wax ka sii badanba sii ee wanaag ka badan u samee nebigu wuxuu yidhi fa in lam tajiduu maa tukaafi'uuna haddiidan heli karin waxaad ugu abaalgudaan fadcuu u duceeye fadcuu lahu u duceeye ilaahay u barya xadiid kalaa fi- sii fasiraya oo qofkii qof macruuf inta loo sameeyo yidhaahda markaa jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi thanaa buyo nebigu keliya waxaa ugu yar inaad tidhaahdo qofkan ma awoodid soo maaha abaalku kuu galay inoo abaalgudid ilaahu khayr ku sii ha u ducee Ee, hadduu dhinto ilaahu naxariiso hadduu nool yahay maaragtay u ducee marka ducadaas ayaa waxay gelaysaa markaa booskii abaalgudka oo qofka haddii inta wanaag loo sameeyo u duceeyo qofkii wanaagga u sameeyey waa abaalguday waa wax wanaagsan waay laakiin waa markaadan wax kale oo aad ku abaalgudid aadan haynin waay xataa taraw ha ay macnaha fadcuu lahu u duceeya xataa taraw ilaa aad aragtaan annakum qad kaafa'tumuuhu ilaa aad ogaataan marka tarow ayaa laba eh, dabdi ku jirtaa oo laba laba jeer baa la xarakeeyaa qaar culummada waxay u u dadbiyeen oo u xarakeeyeen xataa tarow oo ta'da la kordhigo marka waxay noqonaysaa xataa taclamuu oo riwaayad kalaa jirta oo xoojinaysa oo soo aroortay oo odhanaysa xataa taclamuu ilaa aad ogaataan oo macnaha cilman u ogaataan oo macnaha aad yaqiinisid inaad macnaha qofkan marka in badan u ducaysay ku filan aad tiraahid ha waxaa kaloo soo aroortay in la yidhahda ta'da la godo xataa turow marka taada marka la godo waa xataa tadunnuu weeye markaa ilaa aad u malaysaan marka marna waa male talow malaha waxaan u malaynayaa inaan qofkaa u abaalguday intaasoo jeer baan u duceeyo ku filan ama aadba yaqiini sida aad tidhaahid allayle ducadan u duceeye waa ku filan tahay taas labadaba waa culummadu waa u akhriyaan labadabana waa saxiix annakum qad kaafa'tumuu inaad taa la timaadaan ayaa marka eh, ilaa aad saad ka garataan saa ducadii ku wada weeye Mm. cid walbaana soo gelaysa waxa uu yidhi shiikhu rawaahu abu daawuud wanasaa'iy waxa weeye imaam abu daawuud iyo nasaa'iya baa xadiid ka wariyey waana xadiis saxiixa oo waxa weeye sheekh albani raximah allahu tacaala sunan abi daawuud iyo sunan nasaa'i uu ku saxiixinayaa waa xadiis saxiixa wuxuu ina barayaa marka afartaa arrimood oo waxa weeye jumle jumle aynu u sharaxnay ayuu xadiidku ina barayaa marka baabkao dhanna xadiidkaas ayuu shiikhu u keenay waana ku filan yahay waayo waa hal mas'alo waxa laga hadlayo waa macnaha tacdiim ilaahay in la weyneeyo oo waxa weeye hadduu qofku wax kugu weydiistay iyo dadkana loo abaalgudo oo loo duceeyo culummadu waxay yidhahdeen xataa qofkii cilmi ku baray culummada kutubtooda aynu akhrisanayno wanaag bay inoo kordhiyeen wanaaggaa ina siiyeen oo waxayna bareen oo halkaa inoo dhe waxaa ku filan inaynu u ducayno oo maalin walba aynu raximahullah aynu u ducayno taas ayaa la rabaa qaala sheikhu wuxuu yidhi fiihi masaa'il wuxuu ka soo saaray shiikhu li- lix mas'alo oo jumlo jumlo uu uga soo saaray wuxuu ugu soo hormariyey waxa weeye icaadatu man istacaada billaah oo sida tartiibka oo ku- ee, kutubta unbaa midna wuxuu soo hormariyaa oo inagin yidhi axaadiidta qaarna waxaa soo horreysa man sa'ala qaarna man istacaada hadda icaadadiibu soo hormariyey man istacaada waxa weeye icaadatu man istacaada billaah qofka ilaahay daraaddi qofka u magangala waa inuu magangeliyaa sidii aynu sheegnay oo macnaha culummadu u caddeeyeen hadduunan qofkaasi dhaalim xaq la fakanaya ahayn oo wixii xaqa waa laga qaadayaa markaa laga yeeli mayo athaaniya waxa uu yidhi eh, icdaau man sa'ala billaah in la siiyo qofka ilaahay darti wax ku weydiistay waa wax wanaagsan inaad ilaahay darti wax u bixisid waa wax aad iyo aad u wanaagsan marka in la siiyo qofkii hadduu ilaahay daraaddi wax ku weydiistay waa haddaad awoodi kartid ayna waxaasina wax muxarama oo diinta islaamka khilaafsan ahayn oo hadday waxaasi diinta islaamka khilaafsan tahay maya ama aad ogtahay waxaan aad siisay inuu munkar ku samaynayo wuxuu sheekh cuthaymiin ku tusaaleeyaa waxa uu yidhi matalan qof baa wuxuu ku yidhi toban riyaal isii oo aan sigaar ku gato ma siinays sababtu waxa weeye munkar inuu ku samaynayo wuu kuu sheegay oo waxa weeye uu xaaraam ku samaynayo soomaalidana way sameeyaan war lacagtaa isii maanta qaad baan ku gadanayaa lagaa yeeli mayo wax xaaraama oo adiga dembi kaaga imaanayo allah waxau yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudmaan waxa dembigaa la iskuma kaalmeeyo qofka ka celi xumaanta ha ugu kaalmayn wey marka qawaaciddaasay soo gelaysaa iyo sida sharcigu uu inoo baray athaalitha masalada saddexaad waxa uu yidhi eh, ijaabatu dacwa ay waa macnaha jumladii saddexaad buu ka soo qaadanayaa man dacaakum fa ajiibuuh ijaabada dacwadana waxaynu nidhi waxay idhahdeen culummadu qaarna waxay idhahdeen waa cursiga iyo arooska iyo waxa qaarna waxay idhahdeen waa caam wax kasta oo lagugu yeero meeshaa haddaa munkar oolin waad ajiibaysaa haddii aadan awoodi karinna cududaaro oo cududaar sharciya dee marka haddaa ama mashquul tahay waa inaad markaas aada cududaaratid weeye Mm. oo ka aqbala markaa insha allah araabica waxa uu yidhi eh, mukaafaatu man sanaca eh, waxa weeye eh, mukaafaatu cala eh, cala saniic macnaha ay mukaafaatu man sanaca ilaykum macruufan wuxuu kasoo qaadanaya jumladii waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh macnaha in loo abaalgudo abaalgudkuna waxa weeye qofkan waa inaad wanaaggu kuu sameeyey aad wanaag u dhigma ama ka sii fiican aad u samaysid haddaadan awoodi karinna markaas aad dee wanaaggii qalbiga ugu haysid una ducaysid laakiin soomaalidu maamaa bay leeyihiin oo ay aad soomaalida dhaqankooda uga muuqata waxay yidhaahdaan eh, abaal eh, cid gashaa waa badan taha laakiin cid gudda waa yarta daa fiirisidna waa run soomaalida aad bay ugu liitaan xagga abaalgudka bal hadduu qofkii abaal loo sameeyo wanaag loo sameeyo waxaa laga yaabaa inaad dhibaato uu qofkii kale u geysto saa daraaddeed maama kale bay sameeyeen waxay yidhaahdeen eh, macnaha waxoo ha samaynba marka horeba banaankaaga mar marka waxa weeye dhib iyo sharba kuu imaan mayse waa taasna waa khalad oo qofka in wanaaggii loo sameeyo waa wax wanaagsan hadduu laakiin isagu khaldamo dee yaan lala khaldami Ee, waa masalada ee, afraad alkhamisa waxa uu yiri macnaha midda shanaad waxa weeye waa ducaau m- ee, ducaa in loo duceeyo macnaha qofki inuu u duceeyo liman lam m- waxa weeye eh, ad- ana ducaa mukaafa'a liman lam yaqdir ilaa caleyh macnaha ducadu waxay noqonaysaa abaalgud qofka haddaad tiraha jasaaka allahu khayran ama ilaahu khayr sii ama u ducaysid waxay noqonaysaa inay maaragtay u abaalguday soomaaliduna taa waa ku badan yihiin oo aad bay u isticmaalaan qofka haddii wanaag la siiyo inuu u duceeyo qofka yidhaahdo khayr allah ku siiyo iyo aad bay soomaalida ugu badan yihiin waa wax wanaagsan oo ay taana wanaagga way leeyihiin Hmm. asaadisa waxa uu yidhi qowluhu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuu xataa waa xarfu qaaya macnaha ducadii wada weeye wada wada u duceeya qofka hal mar keliya maa u duceeya ilaa aad aragtaan ood ogaataan inaad qofkan u abaalgudeen laakiin xadiidka kalena waa qeydaya wuxuu leeyahay macnaha qofka wanaag inta loo sameeyo yidhaahdo jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi thanaa macnaha wanaag badan buu sameeyey oo qofkaas abaalgud wanaagsan ay u sameeyey waayo sababtu waxa weeye adiga qofka wuxuu kuugu abaalgudo waxa ka fiican waxa ilaahay ku siiyo khayr badan baa ilaahay kaa siinaya wanaaggaas au samaysay qof muslima marka wanaag baad ka helaysaa marka calaa kulli xaal eh, ba- eh, xadiidkani waa aadaabta iyo waxaa loo soo qaataa macnaha waxyaalaha xuquuqda muslimiinta dhexdooda laakiin mowdicu shaahidka hadda uu shiikhu xadiidkan u keenay waa jumlada ugu horeysa man sa'ala billaahi fa acduuhu ay tacdiiman lilaah weyneyn aad ilaahay weydiinaysaan weyneynaysaan iyo jumlada ku xigta waman istacaada billaahi faaciiduuh labadaasba waxa weeye waa tawxiidka la xiriiraan oo tacdiiman lilaah ayaa loo samaynayaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan uga gudbaynaa waa baab yar walxamdu lilah rabbi alcaalamiin